allaha u naxariista ee aaska magaalada muqdisho loogu sameeyey cali ugaas cabdulle oo ahaa nabadoon iyo siyaasi si weyn looga qadarin jiray soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay madaxda xilalka ugu sarreysa ka haya dalka siyaasiyiin aqoon-yahan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool caasimadda waddanka cali ugaas ayaa mar ka soo mid noqday golihii shacabka ee baarlamanka dalka ka hor burburkii dowladii dhexe kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii waxaana sidoo kale uu mar soo noqday guddoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa caasimadda sida uu sooyaalkiisa uga waramay guddoomiyaha baarlamanka aqalka sare ee soomaaliya senator cabdi xaanshe cabdulaahi oo muddo fog ay isyiqaaneen marxuumka la aasay cali ugaas cabdulle oo ka mid ahaa madaxdii dalkan soomaaliyeed muddo dheer ku jiray ahaana laba dhinac marka la fiiriyaba markaa dhinaca bulshada la fiiriyo wuxuu ahaa hoggaamiye fiican oo ummaddiisa si dhaba ugu adeega marka dhinaca siyaasadda laga fiiriyana wuxuu ahaa siyaasi caddaalad ugu shaqeeya ummaddiisa wuxuuna ka mid ahaa baarlamaankii dawladdii kacaanka tobankii sane ee u baarlamaankaasi jiray waxaa kale uu madax ka noqday gobolka banaadir oo guddoomiyaha gobolka iyo duqa magaalada muddo saddex sano ahaa cali ugaas cabdulle waxaynu ku xusuusanaynaa inuu ahaa waddani daacad u ah dadkiisa iyo dalkiisa u shaqeeyey si adag ugu shaqeeyey oo aan cid maanta wax ka tabanaysaa oo noole ayna jirin siaynu ognahayna qof walba waa dhimanayaa waa la kala horraynayaa waxaan aad iyo aad uga xumaa muddo uu hosbitaalkaa ku jiray muddo dheer buu ku jiray waxaan marar badan dhowr jeer oon u tegey aan ilaahay uga baryey xaaladda uu ku jiro mid ka beddelan inuu u keeno waxaan qabaa wuu soo shaqeeyey dalkiisa iyo dadkiisa wuu u soo shaqeeyey wanaag buu ugu soo shaqeeyey ummadda soomaaliyeed wanaag bay ku xusuusanaysaa meel kasta oy ummaddu joogto madaxda ka qayb gasha aaska allaha u raxmada ee cali ugaas cabdulle ayaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha baarlamanka golaha shacabka ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur oo marxuumka allo u weydiiyey inuu ku gallado jannooyinkiisa sare waxaan ilaahay ugu barinaynaa dhammaanteen in asigan ilaahay jannatulfirdows ugu bashaareeyo annagoon ilaahay gidaalkiisna fadnaynin asigana maaragtay sida maaragtay ummadda loo ammaanay qofkii ummadda islaamka ay ammaanaan waxaa la sheegay inay ahluljanno yihiin sidaa daraaddeed waxaa la sheegay ugaas cali intaasuu soo shaqaynahayey maaragtay wax haba yaraatee yacnii cabasho iyo dad maaragtay lama arkina la yidhi marka taas cidna qof nasiibleh ayaa helaya marka sidaa daraaddeed annugu oo dhammaan maadaama madaxweynaha furunta jiro annugu dalka joogno macal madaxweynaha iyo dhammaan qaranka soomaaliyeed maalayno waxaan tacsiyo guud u jeedinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed oo uu maaragtay ka baxay marhuumka gaar ahaan ehelka iyo cashiirada maaragtay sida gaarka maaragtay ehelka maanta tacasiyada yani kiirada tiirayada maantana dheern ayagan waan la qiibsanaynaa asigan ilaahay waxaan ugu barinaynaa in ilaahay jannatilfirdows geeyo aniguna gadaalkiisna fadnaynin sida maaragtay mas-uuliyiinta sheegeen qofka wanaagsan waxyaalaha lagu xasuusanayo in lagu daydo ayaa muhiim ah marka adduunyadan qof joogaay ma laha sida hadda aayadda noo tilmaamayso marka markay tacasiya dhibaato dhacdan ummadda islaamka waxaa la faray innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuuna inaan idhaanno sidoo kale ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo aaska goobjoog ka ahaa ayaa uga tacsiyeeya guud ahaan soomaalida iyo qoyskii uu ka baxay marxuum cali ugaas cali ugaas cabdillah haddee taariikhdiis waa laga sheekeeyey shakhsiyad muhiim ah ayaa inaga baxday oo dalka iyo dadka soomaaliyeedba qiimo ugu fadhiyey waase la wada dhimanayaa inta uu joogay wixii uu qaban karay waa soo qabtay allahu naxariisto laba shay umbaa la rabaa midka koowaad waan u ducaynaynaa in ilaahay inaga aqbalo ayaan ilaahay ka baryaynaa intan oo dhan oo isugu timid inuu ahlu khayr yahay ayay muujinaysaa tirada intaan la eg cadadkan intaan la eg muslimiinta ah ee isugu timid ee janaasadiisa ka soo qayb gashay shafaaco inay u shafaaco qaadaan waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilahay shafaacadaas ka aqbalo qodobka labaad oo aan laynaga rabo waxaa weeye wixii wanaagsanaa ee lagu ammaanay inaan kaga dayanno insha allah marka taana waynu kaga dayan ilaahayna ilaahay subxaana watacaala mar kale waxaan uga baryaynaa in ilaahay u naxariisto innagana inuga daba naxariisto dhammaan inta ka soo qayb gashayna way ku mahadsan yihiin ahalkii iyo qaraabadii oo ugaasku ugu horreeyo iyo ummadda soomaaliyeedna waa uga tacsiyanaynaa allaha u raxmadee cali ugaas cabdulle waxa uu ahaa siyaasi iyo nabadoon dadkii yaqaanay ay ku sifeeyeen inuu ahaa nin dun wanaagsan oo soomaalinimaduna ay aada ugu weynayd cabdilcasiis barrow v o a muqdisho